أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمس bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa mar kale kaga digtay muwaadiniinteeda in ay u safraan dalka soomaaliya mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in saraakiisha riddada ay isaga carareen furimaha hore ee dagaalka xilli kooxda riddada ku jabtay duulaankii ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakool maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee puntland ayaa eedayn kulal u jeediyey murtad gurgurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda riddada iyo puntland mas-uul ka tirsan guddiga difaaca baarlamaanka kooxda riddada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in xasan gurguurte uu ku fashilmay arrimaha ammaanka walaacna ka muujiyey taqadumka mujaahidiinta guddiga doorashooyinka dowladda xabashida etoobiya ayaa t b l f kala noqday sharcigii xisbinimo xilli ay ka sii darayso colaadda ka jirta dalkaasi kulan lagu soo bandhigayey wejiga koowaad qaabka ay u socoto xamlo taxriid ah oo dadka lagu boorinayo jihaadka ayaa ka dhacday degmada kansuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka ayaa mar kale kaga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan dalka soomaaliya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa mar kale muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan gudaha dalka soomaaliya oo ay sheegtay inay kasoo korortay xaalad amni oo khatar ah kadib markii mujaahidiintu ay howlgalladooda kor u qaadeen digniintan oo si gaara u khusaysa soomaaliya kuna soo baxday derajada ugu sarraysa ee heerka afaraad ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay shalay si rasmiya ugu shaacisay mareegteeda khaaska ah ee ay ku baahiso macluumaadyada la xidhiira socdaalka iyo weliba digniinaha safarka maraykanka ayaa sheegay in digniintani ay salka ku hayso halista amni ee ay wajahayaan shaqaalaha maraykanka ee ka howlgala gudaha soomaaliya kuwaasoo amar buuxa lagu siiyey in aanay ka bixi karin gudaha xerada xalane oo ay ku taallo safaaradda maraykanka ee soomaaliya wasaaradda khaarijiga maraykanku waxa ay walaac xoogan ka muujisay howlgallada mujaahidiinta oo ay sheegtay inay sii xoogaysteen islamarkaana suuragal ay tahay in si lama filaan ah ay weeraro halis ah ugu fuliyaan goobaha xasaasiga ah oo ay ka mid tahay xerada xalane oo ah xerada ugu weyn ee saliibiyiintu ay ku leeyihiin gudaha dalka soomaaliya sidoo kale maraykanku wuxuu sheegay in meelaha ay mujaahidiintu bartilmaamaysan karaan ay ka mid tahay dhismayaasha riddada iyo kolonyada maleeshiyaadka riddada iyo sidoo kale kolonyada ciidamada kufaarta afrikanta iyagoo mujaahidiintu adeegsanaya ayay tiri weeraro istishaadiyo ah iyo madaaficda jugta culus maraykanku waxaa kale uu ka digay deegaanada uu ka harmiyo maamulka ashadala dirirka ah ee la baxay somalilan oo uu carabaabay in goboladaasi laftarkooda mujaahidiintu ay weeraro ka fulin karaan sidaas darteed ayay tiri warbixintu wakhti walba waxaa suuragal ah meel kasta oo soomaaliya ka mid ah in howlgallada mujaahidiintu ay ka dhici karaan digniintan maraykanku soo saaray ee kusoo baxday heerkii ugu sarreeyey ayaa ku soo aadaysa xilli guud ahaan kufaarta caalamku ay si weyn uga qaylidhaaminayaan horumarada baaxadda leh ee geesiyada tawxiidka bariga qaaradda afrika ay ku tallaabsanayaan kuwaasoo haatan kaabiga ku haya caasimadda soomaaliya ee muqdisho mahadsanid cali yare mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in saraakiisha riddada ay isaga carareen furimaha hore ee dagaalka xilli kooxda riddada ay ku jabtay duulaankii ay ku soo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan guddoomiyaha maamulka riddada hirshabeelle ugu magacaaban gobolka shabeellaha dhexe ayaa qiray guuldarrada maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaartay furumaha dagaalka isagoo boqolaal maleeshiyaada kula hadlayay deegaan dhaca xeebta gobolkaas ayuu sheegay inaysan jirin meel ka dambaysa dhulkii kalena laga soo saaray murtad maxamuud maxamed guddoomiyaha shabeellaha dhexe ugu magacaaban cali guudlaawe ayaa sidoo kale dhanka kale qiray in saraakiishii murtadiinta ay isaga carareen furumaha dagaalka haddana lagu soo celinayo
wax noo hera ma jiraan hadda geed nagama intee badiyaa naga intaysa meelan aadnamaa naga dambaysa guryihiina meeshay jiraan waa ognahay halkaasay jiraan geedahay jiraan taliyihii lasoo xiriireen oo maaragto meeshaan joogto shalana idinka xagga jirtay marka waxaan rabnaa in kelyaha la adkaysto hadalka murtadkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maleeshiyaadka murtadiinta allaa fadligii jab xooggan uu isku raacay kadib duulaanna cagmarina oo ciidamada mujaahidiintu ay ku soo afjareen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta lagana xoreeyey dhul boqolaal kilomitir ah mahadsanid abuxasaan faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa khasaaraha xabashida itoobiya lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay degmada waajid ee wilaayada bakool sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed waxaa xog dheeraad ah laga helayaa qarax maalintii shalay askarta kufaarta xabashida itoobiya lagula beegsaday garoonka diyaaradaha ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayada bakool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya qaraxa ayaa si gaar ah loola beegsaday askar lug ah oo xabashida itoobiya ah waxaana dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka degmada waajid inta la xaqiijiyey waxaa qaraxaas ku dhaawacmay sideed askari oo xabashida itoobiya ah oo labo ka mid ah xaaladooda aada u liidato qaraxan xabashida itoobiya lagula beegsaday degmada waajid waxa uu imaanayaa xilli afartan iyo sideedii saacee lasoo dhaafay howlgallo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada dhexe ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan laba iyo labaatan isugu jirta saraakiil iyo askar murtadiin ah waxaana howlgalladaas lagu gubay saddex gaari oo cabdibila ah mahadsanid cabdulqani maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee puntland ayaa eedeyn kulal u jeediyey murtad gurgurte xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka ka dhex taagan kooxda reedada iyo puntland walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo faahfaahinaya murtad siciid cabdulaahi deni oo ah madaxweynaha maamulka ishaale diriirka puntland ayaa weerar afka ah ku qaaday gurgurto iyo xukuumadda xamse cabdibarre deni oo warbaahinta kula hadlay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa wax lala yaabo ku sifeeyey xisbiga ay samaysteen madaxda kooxda ridada wuxuuna soo saaray qayladhaan cusub mar uu ka hadlayey xaaladaha siyaasadeed ee muqdisho ayuu carbaabay in xasan sheikh uu boobayo dhaqaalaha dalka heer uu gaaray in uu qabuuraha meydadka ka faago kadibna uu dhulkii ka iibsanayo dalal shisheeye runtii waxaan aada uga xumahay dalka soomaaliya siyaasadiisa jahawareer badan inuu ku jiro waxaad moodaa islaantii maxaa la yidhi indhala'aan miyaad ku ogeed dad qaladtay ku darsatay saasaa yaa dad cunno bay ku darsatay sida hadda wax u socdaan runtii sid ma aha waxaan la yaabanahay madaxweynuhu xala qudbaynaya dhowr jeerna waa na dhegaystay wuxuu yidhaahdaa siyaasaddu tiro badnaan maahane abaabul waay abaabul taasuu ku celceliyaa war abaabulkii hore oo dhulka iyo qabuuraha lagu dhacay bal abaabulka hadda gobollada lagu daray maxaa la qaadan doonaa talow waa su'aal kaloo aad u yaab badan saddex sano ka hor markaan diidanayn golaha wadatashiga qaranka dad baana la yaabanaa laakiin golihii wadatashiga qaranka xalay waa kaas meesha aan diidanayn halkaas wuxuu isu beddelay maxaa la dhahaa xisbiga cadaaladda war ilaahay ilaahay xataa laga xishoon maayo ma cadaalada hadday jirto miyaan dhulkii qabuuraha la iibsan lahaa bal cadaaladda soo socota see u ekaan doontaa ya cadaaladda hadda aan aragnay midda kaleoo soo socota see u ekaan doontaa wadajirka hadda la sheegaya xaggee joogaa dalkiiba waa la kala irdheeyey ya ismaandhaafka siyaasadeed ee ka dhexe taagan murtadiinta ayaa gaaray heerkii ugu sarreeyey waxaana xusid mudan in dowladda saliibiyadda maraykanka oo dhinacyadan maamusho isbuucan la safatay mucaaradka islamarkaana digniin adag u dirtay murtad gurgurte mahadsanid abuusheyba mas-uul ka tirsan guddiga difaaca baarlamaanka kooxda ridada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in xasan gurguurte uu ku fashilmay arrimaha ammaanka walaacna ka muujiyey taqadumka mujaahidiinta walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan inoo eegaya xilli uu mugdi ku jiro joogitaanka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ee saraakiil ka tirsan kooxda ridada waxay walaaca ka muujinayaan hubanti la-aanta usoo gashay siliibiyiinta ay ku tiirsanaayeen guddiga difaaca iyo arrimaha ciidamada baarlamaanka daaquudka kooxda ridada soomaaliya ayaa waxa uu sheeciyey in xasan gurgurta uu ku fashilmay arrimaha ammaanka islamarkaana uu dhex maquranayo gebidhacleen dhan weliba ah mursal khaliif oo ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda islamarkaana ka mid ah guddiga difaaca ayaa eedan kulal waxa u jeediyey xasan gurgurte waxaana uu carabaabay in xaaladda ammaan ee murtadiinta ee hadda halis marayso isagoo walbahar ka muujiya dhaqaale la-aanta soo wajahday ciidamada kufaarta afrikaanta madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maamulkiisa iyo hoggaankiisu waa ku fashilmeen arrimaha amniga wax qarqaris leh oo laga aamusi karo intan ka badan laga xishoon karo ma aha inaan runta sheegnaa mas-uuliyaddanna saaran waxa ugu horreysa oo ina faraysa ay tahay sidee ugu fashilmeen waxay ugu fashilmeen markay xukunka yimaadeen waxay la yimaadeen qorsho ayadoo uu degsan yahay ayay yimaadeen qorshahaas oo ahaa in si tartiib tartiiba loo dhimo ciidamada midowda africa waxa ay yimaadeen xilli qorshahaas uu bilow ahaa ama in yar la fuliyey laakiin intiisa badan sanadaha ee ay ayagu dalka ka talinayaan madaxweyne ahaan isagu ka talinayo iyo hoggaankiisa xildhibaan mursal khaliif ayaa guuldarada xasan gurguurta tusaale ugu soo qaatay futuuxaadka ay mujaahidiintu bilihii lasoo dhaafay ka sameynayeen degmooyin iyo deegaano dhacaalabada shabeelle iyo hiiraan haddii kunkaa ka soo baxay kun u dhigma tababar ahaan qalab ahaan iyo tira ahaanba aan lagu bedelin meeshaa waxaa ka imanaya in argagixisadu soo haweysato oo keentay in meelo badan oo ay ka baxeen ceel baraf ay ka mid tahay ceel waaq ay ka mid tahay shabeellooyinka ay meelo badan ka mid yihiin oo ciidamadii atmis markaa loo yaqaanay ay ka baxeen in dib ay u qabsadaan argagixisada oo weliba qaarkood ay ku laayaan ciidan tiro badan hub tiro badan oo ciidamada qaranka ay kaga qabsadaan taa qorsho xumo ayay ahayd wax looga digay ayay ahayd maamulka madaxweyne xasan sheekh haddana waxay maraysaa heer runtii arrintii amniga ay meel xun ku sugan tahay oo siddeed kun oo ciidamo ah oo hor leh ayaa lagu soo darayaa laleeyahay ciidamadii tobanaanka kun ahaa oo tababarnaa ee qaran markii xilka lagu wareejiyey saddex sano ka hor madaxweyne xasan sheekh uu dhaxlay iyo kuwo tababara ku maqnaa markaa oo ayaguna toban kun iyo ka badan ah iyo kuwo kale oo intuu joogay la tababaray qiladhaantan kasoo yeeraysaa saraakiisha kooxda ridada ayaa waxay ku su-aadaysaa xilli saddex sano u buuxsantay mudaxalaadka ee murtadiinta uu maamulayo iyadoona kooxdani hadda wajahayso culayso dhan weliba ah mahadsanid xaaris guddiga doorashooyinka dowladda xabashida etoobiya ayaa t b l f kala noqday sharcigii xisbinimo xilli ay kasii darayso colaada ka jirta dalkaasi warbixinta warkan waxaa sii ambaqaadaya walaalkeen marwaan maxamed sida uu daabacay wargeyska adis standard guddiga doorashooyinka etoobiya ee neebe ayaa si rasmi ah uga saaray xisbiga t b l f liiska xisbiyada ka diiwaangashan gudaha waddankan sida warbixintu ay sheegaysa go-aankan ayaa yimid kadib markii t b l f ay ku guuldareysatay inay filiso shuruudaha uu guddiga ku xidhay markii la diiwaangeliyey bishii agosto sanadkii lasoo dhaafay labada kun afar iyo labaatan shuruudahaasi waxaa ka mid ahaa qabashada shirweyne guud muddo lix bilood gudahooda taasi oo aysan t b l f ka soo bixin iyadoona uu guddiga doorashooyinka etoobiya ka carooday arrinkaasi sida lagu waramayo mar kale t b l f ayaa la siiyey wakhti kama dambeys ah bishii febraayo labada kun shan iyo labaatan balse wax tallaabo ah ma qaadin guddiga ayaana si cad markan u sheegay in xisbiga t b l f uusan la imaan wax isbeddel ah sidaas darteedna laga xayuubiyey sharciga iyo xasaanaddii uu waddanka ku dhex lahaa t b l f dhankeeda waxay sheegtay inaysan aqbalin waxa uu ku dhawaaqay guddiga doorashooyinka etoobiya tanina ay jabinaysa heshiiskii nabadeed ee britoria ee la gaaray sanadkii labada kun labaiyo labaatan go-aankan ayaa guud ahaan dhulka la galay awooddii t b l f waxayna tani u muuqataa mid dhalin doonta tillaabo milatiri oo mar kale qarxada iyadoo dhinacyadu ay isku hilboobaan si ka daran wixii horey u dhacay mahadsanid marwan xamlo lagu soo bandhigayay wejiga koowaad qaabka ay u socoto xamlo taxriid ah oo dadka lagu boorinayo jihaadka ayaa ka dhacday degmada kamsuuma ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman kowdii bishan dulqacda maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxa uu ku dhawaaqay xamlo taxriid ah oo ay hormuud u yihiin mas-uuliyiinta wilaayada culimo nuqabo iyo abwaano taasoo si toosa uga bilaabatay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose mas-uuliyiintii raggii horboodayay xamladaas ayaa socdaal ku soo maray degmooyinka iyo deegaanada jubbada hoose waxaana ugu dambeyn dhowaan degmada kamsuuma lagu qabtay kulan lagu soo bandhigayay wejiga koowaad qaabka ay u socoto xamlada taxriidka oo dadka lagu boorinaya jihaadka ayna ka qaybgaleen mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dadkii ka hadla waxaa ka mid ah sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya wuxuu bidhaamiyey xamlada iyo tallaabooyinka looga baahan yahay si guud dadka muslimiinta macnaha xamlada magaceedu uu tilmaamaya inuu ruuxu uu noqdo nin xamladaas ka qayb qaadanayo oo taagan maydaanka inuu noqdo macnaha ruux dadka baraarujinaya ama naqiib xoolaha soo ururinaya ama uu noqdo mid idaaraynaya maamulkii iyo walaayadii ama ay noqoto haween muwaxidada oo gadaal iska raacinaysa oo caaggii iyo timirtii iyo buskudkii iyo macnaa samaynaysa ruuxu inuusan meel la'aan dhicin macnaheedu sidaas weeyaan kun saqran inaad macnaa wax ku qaybtid inaad wax ku aadid oo ruux maadaama aad tahay ruux muslima oo maydaanka jooga walaayaadka jooga inaad adigu meel ka soo dhalaashid ayay macnaha tilmaamaysaa xamladu suldaan macali maxamed cabdi duuba afhayeenkoodayaasha dhaqanka ee jubbada hoose oo goobta ka hadla ayaa isdultaag ku sameeyey durba sida loo dareemay saameynta ay leedahay xamladan waxaan arkaynay dadkii markaan u tagno aan ka bilownay degmada jamaame masaajidkaan kula kulannay dumarkii aan gaar ahaan ula kulannay alxamdulilah rabbilcaalamiin dadka aad iyo aad bay ugu riyaaqeen arrinkaas uguna faraxsan yihiin oo ilaahay subxana watacaala kitaabka in lagu booriyo oo dadka loo sheego jihaadkii iyo fadaa'ishi iyo kheerka laga helayo iyo nimcada hee dadka wayba garanayaanba maanta waxa dhiiggooda ku badbaaday oo amniga iyo naxariista iyo barwaaqada iyo guryaha ay ku seexanaan waxay tahay jihaadka alla subxaana watacaala inay ku heleen marka aad bay u dareersanan yihiin mar haddii haddana kheerkii iyo nimcadii iyo barwaaqadii iyo fadligii looga sii sheekeeyana nin walbo ama waayeel aad gabar muslimada waxaa maalintii arkay waxay tiri niyow aniga haddaan helayo waxaan rabi lahaa in xarakada liga soo dhameeyo baabuur oo istishaadi in lii diyaariyo aan liigu qoro ilaah waa ku mahadsan subxaana wa tacaala ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoo soo bandhigay isbeddelka ka muuqda bulshada jubbada hoose iyo qaabka ay ugu diyaarsan yihiin jihaadka waddada allah ilaa waxaa ku suurtagashay tawjiihaadkii iyo wacyigelintii oo culummadii iyo nuqabadii iyo salaadiintii iyo ay dadaalka bixinayeen iyo ummaddii oo ay dareemeen maanta cadowga allah subxaana wa tacaala in sii liigayo oo sii baaba'ayo ay dareemayaan baa ummaddii markan sii kacday ummadda markan waxay dareemeen in jihaadka maanta uu yahay jihaadul umma waxay dareemeen aayaddii allah subxaana wa tacaala oo ahayday infiruu khifaafa wa hiqaala wajaahiduu fii sabiiliillaahi biamwaalikum wa anfusikum in aayaddaas taabanayso qof kasta oo muslime oo taabanayso oo kalaamullahi raxmaan ah baagga u maradeen ayagna ayagoo dhaangelinayo ummadda marka maanta waa diyaar waa basil yihiin waxa u diyaarsan yihiin in naf iyo maal ay bixiyaan bay u diyaarsan yihiin waxay u diyaarsan yihiin maanta in ayaga maanta qabiil kasta meeshuu ku aadan yahay isaga buuxiyo xamladan taxriidka ee dadka lagu boorinayo jihaadka ayaa si toosa uga socota inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya taas oo loogu talagalay in dadka muslimiintu ay soo haleelaan jihaadka ka socda bariga afrika mahadsanid abu ayman wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan iyo bakool ayaa soo bandhigay askar toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta aan ku horumarno hiiraan iyo taayibiinta lagu soo bandhigay iyo walaalkeen casaam carafaad caamir cabdalla cismaan iyo cismaan xasan maxamuud waa laba askari oo muddo ka tirsanaa murtadiinta waxayna si gaar ah labadan askari ka tirsanayeen qeybaha danab iyo milatariga waxayna kasoo shaqeeyeen gobolada shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud labadan askari iyagoo toobadkeenyaala waxay isku soo dhiibeen wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buqa qable askartan toobadkanayaasha oo waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka xoogan haysata murtadiinta waxayna baaq toobadkeena u direen maleeshiyaadkay horey uga soo tageen caamir cabdilismaan waxaa ka raacay balweyne waxaa lagu soo tababar balduugle sanadka labada kun iyo saddexda ah dana waa ka tirsanaa saddex bilood oo socday macallimiin soomaaliya u badnaayeen macallimiin ajaamiin midmarna way imaanayeen way soo booqanayeen kuwa burundiisi iyo kuwa cadaane kuwa amerikaana jowara liigeeyey xerada taliska jowara kusoo jowara liigeeyey dhowr meelna ka qayb galay oo galguduud masagooy iyo xaleer iyo meelahaas balweyne kasoo shaqeeyey culays fara badan iska jireen culaysyada cabsidii iyo micnaha iyo dagaalo fara badan waa laga baqaa waa waxyaaba badan u jireen micnaha ana tooba keeno mina inaa u laabto waa qalad soomaa marka hore haddaa u laabanaya ma imaanayn haddaa imaado waa inaa ilaabanayna tasaa ku cadiinaysa magacayga waa cismaan xasan maxamed bucul ku dhashay ee degmada boqa qabla waxaan ku biiray aan raacay ee nimankaas waqtigii laba kun shan iyo tobankii ilaa iyo waqtigaan ka tirsanaa sanadkana tobanka markii aan arkay meeshii inay waxba ka soconin aan usoo laabtay dadkeydii iyo iyo dalkeydii aan usoo laabtay marka alxamdulilah si wanaagsan haddana liisoo dhaweeyey ilaahay baa mahadle alxamdulilah anagoo caafimaad qabo liisoo dhaweeyey dadkeydii oo i jecel alxamdulilah waxaan kasoo howlgalay meel yidhahda ee qalimow iyo aqle biicadde bursho sheekh beledweyne intaasaan kasoo howlgalay waxaan ka tirsanaa ciidanka militariga qaybta toddobaiylabaatanaad ee guutada shanaad kabacdi waxaa liisoo wareejiyey koobilabaatanaad qaybta koobilabaatanaad oon hadda ka tirsanaan kasoo fakaday hadda marka alxamdulilah ilahi baan hadda iska leh xaaj cali xaaladdooda wallahi waa aaday u liidataa raggii afar boqol shan boqol meeshii loogu talagelay siddeetan toddobaatan joogtay intii kale waa waa iska yaaceen guriga hooyadooda wadaadeen xaaji cali hadda ku sugnaayeen markii nagu dageysa wadadii oo markay wadayaalka xirmayeen caarguud la qabsan rabay markaas anagoo saddex nin aan kasoo baxnay wadadii waa xiranta lehna isku soo baraweyn aan soo marneen markaan soo marnay alxamdulilah wax dhibaateen lama kulmin sidaan ku imid gurigeyda beledweyne maalmo ka hor ayay ahayd markii wilaayada gedo loogu soo bandhigay askari toobadkeen ah kaasoo ka soo baxay safka murtadiinta ah waxaana muddooyinkii dambe sii kordhay askarta toobadkeenayaasha isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga mahadsanid casam markana aan eegno taaybiinta lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo walaalkeen abuuxasaan wilaayada islaamiga ee bakool ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey marti gelinaysay qulqulka maleeshiyaadka taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka gaalada kuwaasoo si isdabajooga u soo gaaraya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool saacadihii lasoo dhaafay waxaa wilaayada islaamiga ee bakool soo gaaray askar taa'ibiina kuwaasoo loo soo dhoweeyey si heer sare ah kadib markii allaah uu towbada waafajiyey ayna ka soo baxeen safkii murtadiinta askarta taa'ibiinta ee soo gaaray wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ka mid ah ibraahim aadan macalin oo muddo saddex sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada gaar ahaan maleeshiyaadka waxaa loogu yeeray boolis militaro isagoona markii hore riddada kaga biiray degmada xudur ee wilaayada bakool taayibkan waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadkii riddada ee sida dirqiga ah kaga badbaaday mid ka mid a dagaaladii ka dhacay wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe waxaana uu faahfaahin ka bixiyay dagaaladaasi halka ay ka dhaceen sida ay ku bilowdeen iyo dharbaaxadii ku dhacday asxaabtiisii hore ee riddada ee safkooda uu ka soo baxay taa'ib ibraahim aadan waxa uu la hadlay maleeshiyaadka riddada isagoona ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalnimada ay ku jiraan dhanka kalena tilmaamay in wilaayada islaamiga ee bakool uu kala kulmay weji furfurnaan dabacsanaan iyo soo dhoweyn heer sare ah anuu maladay riyingeydu maalan laraaw oo kuqooy ilaah mar koodnoo rididi kasaabanaay mee kurahay ilaa huduro kurahay sidisana amalaga beersanaay boolis militari ahay magaalada dhate ka shaqeeya weerar oo aan hadda oo mar ana galay markoodantiana bahi oo liiqaadi shaga an bahi iyo gobol oo dhadeylilia oo shabeelada dhahaya anta iyo madoseedi madaasna bilisoonki ahay tahi fooley laningubadsaday madad oo guuleysidii mahayna maalinuse dad gariir saarnaa ilahay walaahi la asar ee haniya niibilaawdi sharooraynin dambe maan horta gobolkii imika guulaysanada maa walaahi go-aankii ana kudib ilaa bilisoonki ikadib oo bana meelaha ku bahay maana duurkii baan haku nagaday ina an oo inta baan in roognay oo waagi hore yaalamadii an injeyti haddana hoban odayooyo oona oo agla yeebi shalgo inaan intaan waaba oonka shagayn ayaa go-aansaday inta mujaahidiinta anaga lagama ogaa may baasan lahaaha aanana ku tabay murtadiintahay oyoona hamar iyo intaga noolaay may farayinga siin daraynayaa dhulka nabadee goboobka leyo raahada le hooba fadaasan maysan lahaa dhulka mujaahidiintaga nool kooyaasan lahanaya obabaana seeday mujaahidiinta ana anseedi dad oo walaaltooganoo garaabo tooganoo dadkiiba oo lagu qaladay anaha kabiiran fadaayo oo weji furfurun igalnyo furfurun data ka dhawaayo iyo anseedi ada dastuurkii dad lakuu kumahay geega bakuneebsanay hindiinta dad lakuu kumahay maysan lahaa reed hadhawaadasana hadhawaada sidoo kale askarta taa'ibiinta ee ka soo baxay safka riddada waxaa ka mid ah cabdulaahi macalin cali kaasoo isagana muddo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee ku sugan magaalada baydhabo cabdulaahi waxa uu tababar ciidan muddo laba bilood ah kusoo qaatay degmada xudur waxaana tababarkaasi siiyey ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee ku sugan degmada xudur markii toobada loo qabtay kadib ayuu qadka teleefoonka kula hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoo ku sugan deegaanka korkoor ee ka mid a deegaanada hoostaga degmada xudur halkaasoo lagu soo bandhigay
cabdulaahi maalin cali may bilawgii lango shaabay hogaajare lehayen military nimankaas ay inseenayo nimankaas mada inseeniin haddana lama bilood bay maaragna tababar madgalni haddana lama bilood bes ay ahayn haddana tababarkii obunuga kubani fadal ethiopia isa gorbalaasian walna dadawdaa ile walkalena nabarin male guridin oo akumlaynna nabari hata mayhoy korkor ulimunta aman dheerba kutabay horta go-aan ku qaaday maarna inaan kutabo andhirogna aman dheerba go-aan ku qaaday haddana langata igalgaalina male dhibkala igobdina male mayada lahayn dhoa inti meelasu kutabano maaragna oo meel muslimiinta roogan kooyano dalkaas kabacdasal wilaayada islaamiga ee bakool ayaa horey ugu baaqday maleeshiyaadka riddada inay ka soo baxaan safka gaalada ay ku jiraan islamarkaana gacmo furan lagu soo dhoweynayo haddii ay soo gaaraan wilaayada loona lacageynayo hubka ay la yimaadaan waxay arrintaasi keentay in maleeshiyaad badan oo taa'ibiinna ay soo gaaraan wilaayada kuwaasoo ka soo baxay safka gaalada kuna soo biiray safka muslimiinta mahadsanid abuxasaan guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu